bismillahi raxmaan raxiim kulankeena galabta waxaa isugu yimid wasiiro iyo senataro iyo xildhibaano golaha shacabka waxaana looga hadlayay tacsida iyo ducada iyo maaragtay in bal la dabagalo arintii maaragtay kayskii dilkii wasiir cambaas raaji marka arintaas ayuu kusaabsanaa shirka waayahay maxaa keena marka in galabta aad ka arrinsataan ujeedka kulanka muxuu ahaa ujeed kulanka wuxuu ahaa muddo toddoba bilood ku dhow ayaa kasoo wareegatay allahu naxariiste dilkii wasiir cabaas raaji ah ka tirsanaana xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya brocess ayaa socday waaxda cadaalada ee maaragtay dawladda ay waday meel fiicanna maraayay ayda ahayd way hakatay muddo hadda dhowr bilood ah maxkamadii xukun ayay gaartay hore uma sii socoto marka arrimahaas ayaa wax laiska weydiinaya maxkamaddu maadaama askarigii ay xukun dila ku riday inkastoo aan la fulin idinku hadda caqabadaha idin muuqda maxay yihiin
caqabadaha inoo muuqda waxay ahayd halkii mataqaana laga rabay inuu madaxweynaha saxiixo ayaa ay ku hakatay marka taas ayaan wax iska weydiinaynay aana doonaynaa inaan hore uga sii socno insha allahu aan wax weydiino oo aan weydiimaha sii wadno
marka maxaad isku raacdeen oo kulankiinan maadaama aad sheegaysaan arrintii ay hakad gashay waa la isku afkartay hawshaas ayada ah iyo sii dardargerinteeda yaad kala hadlaysaan marka cidda lagala hadlayo in kiiskaas lasoo gabgabay waa ayo dabcan waxay qusaysaa madaxweynaha iyo maaragtay ayay qusaysaa marka waana kala hadlaynaa insha allah dadku qaar waxay leeyihiin waxaa jira tuhun ah in ay dhici kartaba in askarigaasi caydiid la cafiyo marka idinku ma tuhun noocaasa idinku dhashay oo aad u kulanteen
dabcan waxaa cafin kara ehelkii mataqaanaa ninkii la dilay ayaa cafin kara marka taana hadda ma dhicin oo ehelkiisii si gaara mataqaanaa dadkii aabihiis iyo hooyadiis iyo walaalihiis may cafin annagana mataqaanaa sokeeyihii kala nahay marka cafis ma jiro kol hadduuna cafis jirinna maxkamadda inay xukuntay sababta ay arrinta u aamusan tahay waa in mataqaanaa su-aasha la isweydiinayo marka insha allah waxaan rabnaa inaan mataqaanaa su-aashaas gaarsiino ninkii ku shuqlada lahaa insha allah waayahay xukun baa dhacay fulintiisii ayaa laga sugayaa inkastoo u muddo u qaatay in fulintii la fuliyo xukunkaasi ka xildhibaan ahaan aragtidaada maxay tahay caqabadan keentay in xukunkaas muddadan dheer u qaato dabcan annaga waa midaan isweydiinayno madaxweyne jamhuuriyadda federaalk soomaaliya asaga ayaa laga rabaa inuu ilaaliyo nidaamkan asaga inuu ilaaliyo cadaaladda inuu ilaaliyo maaragtay nidaamka udegsan dastuurka in mataqaana asaga uu mas-uul ka yahay marka su-aashaan rabno inaan weydiino waaye laakiin annaga bani aadan waaye mataqaana waxaa laga yaabaa inaan si kale u fasirano marka asaga ayaa ka jawaabaya madaxweynaha inuu yidhaahdo mataqaana ciladaasa iga haysato waa la dilayaa iyo looma dilaya asaan ka rabna
waayahay muddo oo aad ku doonaysaan in arrintaas jawaab ka yeeshaan ma jirtaa dabcan markaan madaxweynaha aragno ayay noqonaysaa in ama wakti laisla qabsado jawaab laga raadiyo marka madaxweynihin maana arag kimba marka waxaan rajeynaynaa inaan dhaqso u aragno arrintaasna mataqaanaa hadee kayskeeda uu soo laabmo oo aanay soomaaliya oo dhan waxaa laga yaabaa in kiiskaas u dhacay aanay maxkamadaha fulinin iyo mataqaana hay-adaha amniga fulinin mataqaana barnaamijyadii aanay fulin oo kiiskaas dartiis uu wadankii o dhan u xayiran yahay cadaaladii u xayiran tahay marka taas in laga gudbaan rabnaa insha allah